ururka o n l f ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray ka qaybgalka shirweyne wada tashi oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowlad deegaanka soomaalida ururka ayaa sheegay inaanu shirkaasi ka qaybgeli doonin ilaa inta laga saxayo geedi socodka shirweynaha sida hadalka loo dhigay warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata ururka onalef ayaa war-saxaafadeed soo saaray kaasoo ay markaasi ku sheegeen inay qaadaceen shirweynihii wadatashiga ahaa ee dhowaan lagu baaqay islamarkaana lagu qaban rabo xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga waxayna ururka onalef war-saxaafadoodkooda ku sheegeen in laga leexiyey shirkani waddadii saxda ahayd ee uu ku socday iyo hanaankii loo dejiyey sidaa darteedna ayna ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga saxayo geed socodka shirweynaha waxaana war-saxaafadeedkaasi soo jeediyey oo warbaahinta la hadlay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ururka onalef cabdiraxmaan maxamed waxa uuna yidhi sida tan shirweynaha wadatashiga bulshada deegaanka soomaalida oo ka soo bilowday shirkii afartii bilaashii ogos labada kun iyo koob iyo labaatanka ee guddiga fulinta dibadda wadada xoreynta ogaadeen kaasoo ka dhacay magaalada agsababa shirku wuxuu soo maray marxalad kala gedisan muddigna ay u ahaayeen asxaabta siyaasadeed ee afarta ah iyo guddi aqoon-yahana oo la magac baxay haldoon kuna socday markii hore wadatashi dhex wadatashi u dhexeeyey xisbiyada iyo guddiga ayaa maalmihii u dambeeyey laga leexiyey waddadii saxda ahayd ee uu ku socday waxaana laga saaray doodkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah kadib markii ay jooxa aragti maray habaabinta geedi socodka shirka loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaarka xisbiyada lagana soo qaaday inay dhegaystayaal kan ahaadaan kulanka wax dowr ahna ayna ku yaadanin geedi socodka shirka kadib markii ay jooxa aragtay xaqiirsatayna sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey guddiga fulinta jabadda wadaniga xoreynta ogaadeelaya shirkuu ku yeeshay sideed iyo tobankii ilaa labaatankii sebtembar labada kun iyo laba iyo labaatanka magaalada jijiga wuxuu ku go-aansaday in ayna ka qaybgelaynin shirkaas ilaa laga saxayo qaladaasaa kor kuxisa
dhanka kale waxaa magaalada jigjiga ku qabtay kulan deg deg ah guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga dowladdeegaanka soomaalida iyadoo ayna shir jaraa'id qabteen waxaana shirkaasi warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga ee dhowaan ka qabsoomi doona dowladdeegaanka soomaalida doctor maxamed gaani oo sheegay in guddigan uu yahay mid aan la khaldi karin islamarkaana aan la majara habaabin karin
guddigani wuxuu aada iyo aada uga fog yahay oo runtii aan mar raba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo guddi la majara weecin karo intaasoo dhanba ma raba ma aanay dhicin taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaan la-eg uu soo jiitamo uu soo jiitamo waxa uu u istaagayna wax kale ma ahayne waa danta ummadda waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka caddeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan inay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummaddaas soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan wax ka dhimaan ka doodaan kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro intaana waxaa weeye wax khilaafa oo ka jira ma ay jiraan dhanka kale guddoomiyaha ayaa sheegay in arrimo la xidhiiro dhanka farsamada ay dood ka taagnayd kadibna markii dambe laga heshiiyey taas oo uu sheegay in qaar ka mid asxaabta siyaasadda ee ka qaybgelaya shirweynahani ay dood ka keeneen taasoo intoodii badnayd arrimaha la xidhiiray dhanka farsamada la saxay waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in ay soo dhoweynayaan cabasho kasta oo ka timaada bulshada keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhowaaday ayaa arrimo la xidhiira farsamada arrimo la xidhiira farsamada oo laga doodayay baa jira arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu hore uu ansixiyey inay soo qaataan ururada siyaasaddu taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin waxay tusaysaa wadajir bay tusaysaa ugu jiray ra'yi odhanayo annagoo mid ah oon isqaybinin oo urur urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gallaa laakiin markii baahi noocaasa ay timid waxaa la isla qaatay inaanay taasi horey la isla qaatay inaanay wax dhiba aanay ku sugnay ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in haddii aan nahay guddigii farsamada barnaamijka muddada soo waday dhowr iyo tobanka bilooda in aanu diyaar u nahay horeyna diyaar ogu ahayn dibna aan diyaar oga noqon doono wixii cabasho ah ay timaada in la xaliyo cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay waa wax laga soo gudbay cid walba waan soo dhaweynaynaa khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah magacay doonaan ha wataan ciddii cabasho keensatane si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa isku socda duubo waxaa ka dhiman maalmo kooban xilligii la asteeyey in la qabto shirweynaha wadatashiga dowlad deegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga